wararka ka imaanaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa waxa ay ku waramayaan in caawa laba haweeney oo weliba da ah siyaabo kala gedisan magaalada loogu dhaawacay dilna loogu geystay sida uu ku waramay ninka lagu magacaabo corneel fanax oo ah taliyaha ciidanka booliiska degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in xaafadda suuq bacaad ee degmadaasi caawa lagu dilay haweeney lagu magacaabi jiray aamino maxamuud axmed taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in salaadii maqribkaa kadib saddex nin oo ku hubaysan bustoolado ay dileen aamino maxamuud axmed xilligaasi oo ay ku sugnayd goob ganacsiya oo ay iyadu leedahay habeeneydan la dilay ayaa la tilmaamay in ay ahayd qof da-ah isla mar ahaantaana taliyuhu aanu aqoon waxa loo dilay haweeneydaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay dilka haweeneydaasi balse taliyaha ayaa dilkaasi haweeneyda waxa uu ku sheegay in ay ka dambeeyaan kooxda xarakada shabaab weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii muqdisho ee dhacdooyinka caawa waxaa kaloo ka mida haweeney lagu tooreeyey degmada dharkeeley ee gobolkaasi banaadir kadib kolkii sida la sheegay ay diiday in ay dhiibto mobel telefoon ay haysatay kaasi oo liajligiisa haweeneyda loo dhaawacay waxaa rag hubaysan ay caawa degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ku dhaawaceen haweeney da-ah oo la sheegay inay dhac u geysanayeen kadibna ay tooreeyo oo ay wateen u adeegsadeen halkaasi oo ay dhaawacyo halisa ku gaadhsiiyeen iyadoo dadkii deganaa xaafadaasina ay soo qaadeen oo cisbitaalka madiina ay isla caawageeyeen haddaba cabdulqaadir jaamac oo ka mid ah dadkii goobjeeg u ahaa dhacdadan kuna sugnaa halka uu falkani ka dhacay ee hooyadan lagu dhaawacay ayaa faahfaahiyey degmadan amnigeeda uu sii xumaanayo ee dadka lagu leynayo iyo shakhsiyaadka ka dambeeya iyo boliiskii degmada oo la sheegay inaanu war ka hayn shacabkii magaaladaasi degmadaasi dharkeenley oo ragga hubaysana ay tuureeyada ku dilayaan oo hooyadana ay ka mid tahay waxay ku bilaabatay maamada xaafadda ili doorteeda ayay taagneyd markaas waxaa la yidhi mobilkeen markaas waxay dhaheen way ka waayeen haddana lacag keen alla way ka waayeen maama iyadoo iska iska soo shaqaysanayso dharaskana dhaqda masaakiin ay ahayd marka tuureyo la soo baxeen hubkale may soodan tuureyo ayay geliyeen markaas dhanka kelida ayay ka geliyeen waana carnay nimanka xaafadda waxa waaye dabaqinka dharkeeley degmada waaye waa gartay marka dhaawacyada maamada soo gaaray intee bay leegyihiin
horta dhaawacyada soo gaar maamada dhaawacyada saaido waayo oo dhanka kelida eh oo hadda taan cisbitaala loola carar maamada madiino
waa gartay bal haddaad noo sawirto oo sawir nooga bixiso ragga weerarkan geystay ee dhibaatada haweeneyda u geystay maxay kala ahaayeen
wallahi laba nin oo hubka bisk oo hubka watay ahaayeen muxuu aha tuuriyada biskoolada ma suudan marka saas oo kale waxaa jirtaan oo muuqdo oo tuuriyadas ka aheenna ma laha haye yaa marka u gurmaday hooyada oo halka ka soo qaaday dadkeeda ayaa u gurmaday markaasito waxaa ku cawaaday agaarkii dadkii ugu dhaqdhaqaalisay marka dad nimankiina waa baxsadeen marka baxsadkii nimankay baxsadeen iyo ciddiyaa soo dudeen marka maamada lahaa ka kala usoo darabo waa gartay marka cid ragga hadda baadi goobaysa ama ku raajoogto ma jirtaa
maya maya waxaada ku raajooga baadi goobaysa midna ma laha goobta arrintan ay ka dhacday miyaanay ka dhoweyn ciidanka booliiska degmada maya maya maya way ka dhowdahay laakiin wax hadda noo soo gurmado ilaah wurta ma laha kaasi waxa uu ahaa mid ka mida dadka deegaanka deegaankaasi dharkeeley ee magaalada muqdisho oo ka warbixinayay qaabka loo dhaawacay qof ka mida dadka deegaanka oo caawa lagu dhaawacay qofkaasoo haatan sidaad maqlayseen ba la dhigay cisbitaalka madiina ee magaalada